waa macadsan tahay waxaa noo muuqday runaantii waxay ahayd in hadda dalku dal burbur galay oo soddon sanaba sharci aan lagu shaqaynayn taasna ay keentay in sharciga laftigiisii loo arkay in sidii la rabay aan u soconayn ehel loo noqon inay noqotay meeshii lagu gabanayey oo ay wax walba oo farta lagu fooqayo xumaana meeshii uun la rabay in maxay ahayd lagu camal falo oo ay ka soo baxaan inay noqon weyda marka annaga markaanu samaynanay hay-addan maarata tala soo jeedinta soomaaliyeed waxaan u samaynay waxayd waxaan oo kaleeto in meeshii wax jiraanba anagu aan wax aanu taabanno doodo badan baan samaynay marka doodihii aanu samaynay aad u fara badnaa ayuu ku jirtay kii maxay ahayd dastuurka baalki garsoorka baa ku jiray marka tii garsoorka markii ay gashay oo aqoon-yahano fara badan ay noo yimaadeen oo mas-uuliyiin badan ka soo qayb galeen runtii waxaa laisku waxaa laisla wada arkay inay tahay meesha ugu horreysa loo bahan wax laga qabto
tala soo jeedintiina waxaa ugu horreysa in la dhiso guddiga la dagaalanka musuq maasuqa cadaaladdu kama marna musuq maasuqa laakiin maxay muhiim ugu taasi leedihiin wallaahi dee ummad aan lahayn maxay ahayd sharciga la dagaalanka musuq maasuqa aan la dagaalamayn dee waxaan wasaa ummad iska maaragtay aan lahayn sharci ay noqonayso inay tuugo waxooda ay ku dhammaystiran karaan marka runtii dee dowladdaba hadda meel kale eeginba waxay u horreeya iyagu ay ku dhawaaqeen waxay ahayd inay la dagaalamayaan musuq maasuqa marka waxay u baahan tahay musuq maasuqa lala dagaalamaya sharciga garsoor cadaalad ah oo xaqa in la helo marka haddii ay ka maqan tahay garsoorkii maxkamadihii meelihii la geyn lahaa lagu maxkamadihii lagu xukumi lahaa meeshii dadkii dadkan soo qaban lahaa kiiska sidii loo baar lahaa wuxuu haddaanay ahayn wax sharciyeysan oo nidaamsan oo guddiyadoodii aanay habaysnayn waxay noqonaysaa marka mar walba wixi inay noqonayso inay taagnaanayso magacii iska musuqmaasuqa iyo wixii la mid ahaa
maxkamadaha marka laga hadlayo maxkamadda sare baa ka soo qaadna ugu sarraysa dalka go-aano badan ay soo saartay baa ka shaqayn dalka oo ay ka mid ahayd xildhibaanadii doodu ka taagneed oo qaarkood maxkamaddu ay laashay weli waa xildhibaano baarlamaanka ay fadhiyaan iyo go-aano kaloo waaweyn guddiga adeega garsoorkuna waa meesha saldhigu ah dowladduna tii horena way ku guuldaraysa wax laga qabto guddiga adeega garsoorka sidee bay kula tahay wax loo qaban karo guddiga adeega garsoorka
waxay la tahay in la dhiso haddaanba la dhisin ma hadal uma baahna uma baahna maogtahay in wax kale laga s dhex dharaaradiyo in la dhiso u baahan tahay midda kale waxaa dadka kala xadidaya oo baarlamanka ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama ha noqoto goboleedyadaya waa inay jirtaa maxkamaddii garsoorka ay maaragtay ay jirto oo muxuu ahaa dastuurka ay jirto oo meeshii lagu kala bixi lahaa meeshii noqon lahay marjicii lagu noqon lahaa waa iyada haddii kale waxay noqonaysaa maxkamadda sare dacwooyinkan umaba tagteenba oo iyadu maba lahaynba ee waxay maxkamadda kule oo maaragtay maxkamaddii la rabay ayaan dhisnayn marka haddii maxkamadahaasoo dhan inoo dhisnaan lahaayeen uma baahnaateen in muxuu ahaa markii maxkamadda sare maxkamadda sare mar waxaa loo arkaya maxkamadda dal meesha ugu dambaysay marka go-aanka laftigeeda haddii ay gaadho oo marka qaad loo baahdo in dib loogu noqdo dee waxay arkanaysaa khalad dhacay bay noqonaysaa aan laga daba tegi karayn marka anigu waxaan qabnaa waxaa weeyaan isagoo isku dhan garsoorkii inuu siduu u kala horeeyo oo waajibaadku yahay in loo soo kala hormariyo oo bahashii la istaajiyo ma dhahayna wax ma jiraan laakiin burburkii soddonkii sano oo dalka ka dhacay bay ku jirtay marka waxbaa la kala tabanaya waxaa la kala tabanaya waa waxa keenay in maanta maxay ahayd ilaa heeray maamul goboleedya dhismaan maxaa loo dhisay maamul goboleedyada ummadihii lahayd maamul goboleed ha la sameeyo waxaynan dadkii isma aamini karaane dadkii xerxere hadda ha loo soo heshiisiiyo kadibna tartiib markaa soo noqdeen marka waxaasoo dhan waxay keenaysaa waxaan aabbo iyo furuux u ah waa sharcigiibaa u ah
maxkamadda dastuuriga usoo laabanaya laakiin in garsoorku dhismo dowladda soomaaliya ku qaran tahay yaa hortaagan xaggee ka dhaqaaqi laadahay hay-adaha kale way dhismaan waxbaa la magacaabaa maxaa garsoorka loo taaban laayahay
wallaahi garsoorka waxaa loo taaban laayahay baan u malaynayaa waa meel runtii laga wada baqay nin walba bahashaas xoogaa xanuunkeeda iyo dabaysha meesha ka soo dhacayso waa la wada arkaa